bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu duhur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel weliba oo aad inaga maqlaysaan ku soo dhowaada war waxeegayiga soomaalida iyo dunida inteeda kale inaga soo gaaray qodobada aad maqli doontaan kuwooda ugu doorka roona duhurnimadan waxaa ka mid ah qaraayo-as xigxigay oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo weerar lagu qaaday wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya magacyada mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo ku geeriyooday weerarkii maanta ka dhacay magaalada muqdisho dowladda soomaaliya oo sheegtay in lasoo afjaray weerarkii lagu qaaday wasaaradda arrimaha gudaha ururka al-shabaab oo sheegtay qaraxyadii iyo weeraradii ka dhacay magaalada muqdisho gudoomiyihii hore ee qoryooley oo maanta lagu dilay qarax ka dhacay shabeellaha hoose ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo sheegay in dhallinyaro badan lagu soo biirinayo ciidamada xoogga dalka soomaaliya marwe khadiijo maxamed oo digniin u dirtay shaqaalaha wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha ciidamada dowladda soomaaliya oo howlgallo ku soo qabtay maanduuriyaal iyo dadka ganacsanaya ikhbaraadka dibaddana waxaa ka mid ah iiraan oo daldeshay siddeed qof oo daacish ka tirsanaa qodobadaasi iyo qodobo kale mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa toddobada bisha toddobaad sannadah laba kun siddeed iyo toban qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa ayaad maqasheen haatanna ku soo dhowaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan aynu ku bilownay sidaad warkeennaba ku maqlayseen laba qarax ayaa ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho qaraxyadani ayaa ahaa kuwa loo adeegsaday gawaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa waxaana lala beegsaday bar kontarool oo ay joogeen ciidamada ilaalada madaxtooyada soomaaliya goobta uu qaraxu ka dhacay waxaa ku yaallay wasaaradda arrimaha gudaha iyo xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya weerarka ayaa wararka ayaa sheegaya in kooxaha hubaysan ay gudaha u galeen xarunta isgaarsiinta booliiska ee oto oto oo ay degan tahay wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya inkastoo dowladdu sheegtay in ay soo afjareen haddana lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarka ay al-shabaab halkaasi ku qaadeen waxaa isi soo taraya khasaaraha ka dhashay weerarka ismiidaaminta ee ku bilowday oo lagu qaaday xarumaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo ku yaala isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho dad isugu jiray shacab ciidan iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga ayaa weerarkaasi ku waxyooloobay kuwaasi oo qaarkood la sheegay inay geeriyoodeen wararka ay heshay warbaahinta ayaa waxay sheegayaan in dadka ku waxyeeloobay oo ka tirsanaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga ay ka mid ahaayeen maxamed axmed ilkacase oo ku geeriyooday kaasi oo ka tirsanaa wasaaradda arrimaha gudaha marna soo noqday xogayaha wasiirkii arrimaha gudaha ee dowladdii madaxweyne xasan sheekh xildhibaan cabdiraxmaan odawaa dhinaca kalena hay-adda ammaanka dawaa hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya ayaa sheeciyey in lasoo afjaray weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen xarunta ay wada deganaayeen wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga dowladda soomaaliya laba qarax ayaa ka dhacay halkaasi waxaana intaasi kadib gudaha u galay dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab oo halkaasi lagu soo diyaariyey dowladda soomaaliya ayaa waxay sheegaysaa in la toogtay raggii weerarka soo qaaday tiradoodana dowladda waxay ku sheegtay raggaasi saddex ruux wasaaradda warfaafinta ayaa sheegtay in hadda ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ay gacanta ku hayaan halkaasi islamarkaasina ay toogteen raggii weerarka ku soo qaaday weli lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay halkaasi walow wararku ay sheegayaan inay jiraan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo ciidamo iyo dad shacaba oo halkaasi ku geeriyooday waxay warar ku soo kordha iyo dowladda soomaaliya waxyaabihii ay ka soo saarto wararkeenna dambe iyo barnaamijyadeenna ayaan idiin soo gudbin doonaa dhegaystayaal dhinaca kalena ururka al-shabaab waxa ay soo saareen war ay ku sheegayaan inay ka dambeeyeen qaraxaasi waxayna dhankooda sheegayaan inay dileen tiro ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya iyo saraakiil ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda iyo mas-uuliyiin kale al-shabaab dhankooda ma aysan sheegin khasaaraha dhabta ah oo halkaasi ay ka geysteen wararka ku saabsan qaraxaasi iyo hadba wararkii soo kordha intaan wararkeenna iyo barnaamijyadeenna ku guda jirno ayaanu dhegaystayaal idiin soo gudbi doonaa hadduu eebba idmo dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay sheegayaan in qarax lagu dilay guddoomiyihii hore ee degmada qoryooley waa guddoomiyihii degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose cusmaan maxamed buraale qaraxan oo ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso ayaa waxaa lala eegtay gaari nuuca xamuulka qaadaha uu saarnaayo guddoomiyaha xilli uu marayay duleedka degmada baraawe mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada baraawe ayaa waxay sheegayaan in guddoomiyihii hore ee degmada baraawe uu qaraxaasi ku geeriyooday halka uu dhaawacmay darawalkii gaariga kaasi oo loo soo qaaday magaalada muqdisho si xaaladiisa caafimaad loo baxnaaniyo mas-uuliyiinta faahfaahin intaasi dheer kama aysan bixin balse mas-uuliyiinta qaraxaasi mas-uuliyadda qaraxaasi waxaa sheegtay ururka al-shabaab waxaana sheegeen in ay iyagu ka dambeeyeen qaraxa intaasina waxay ku dareen inay jireen mas-uuliyiin kale oo mas-uulka la socotay islamarkaana al-shabaab ay dileen walow dadka deegaanka iyo dowladdu ay sheegayaan in qaraxaasi oo keliya oo ku dhintay guddoomiyihii hore ee degmada baraawe ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa waxa uu sheegay in dhallinyaro badan oo u diyaarsan inay ka qayb qaataan difaaca dalkooda oo wax ka baratay dalka kana baxday jaamacadaha dalka iyo dugsiyada sare lagu soo biirinayo ciidamada xoogga dalka soomaaliya warbixin umuurtaasi ku saabsan waa kan waryaheena maxamed cabdicali oo faahfaahaya
ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa ku dhawaaqay in la qorayo dhalinyaro badan oo ka mid noqonaya ciidanka xoogga dalka soomaaliya si dowladda federaalk ee soomaaliya ay gacanta ugu dhigta ammaanka guud ee dalka ra-iisul wasaaraha oo khudbad u jeedinaya boqolaal dhalinyaro ah ayaa sheegay in dhalinyarada soomaaliyeed looga baahan yahay inay dalkooda dhistaan amnigiisana ka shaqeeyaan xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa xuseyn hadda ay jiraan dhalinyaro badan oo ka mid ah ciidamada kala duwan ee dowladda laguna tababaray gudaha dalka waxa uu tilmaamay in xukuumaddiisa ay ahamiyad sii doonto dhallinyarada kana shaqayn doonto sidii dhallinyaro aqoon-yaanaha qeybaha kala duwan ee ciidamada loogu dari lahaa waa in amniga dalka fayda qabtaa shalayto waxaan soo arkay kun iyo afar boqol oo dhallinyaro ah oo da-diinna oo kale ah oo nadiif ah oo igu yidhi waxaan diyaar u nahay dalkeenna inaan u dhimanno hadda tababar loo dhameeyey tababarkana waxaa u dhameeyey oo tababaray wiilal idinka idinla mida oo soomaaliyeed kun iyo afar boqol oo askari oo soomaaliyeed oo bilow ah oo da-diinoo kale ah oo nadiif ah oo ka yimid soomaaliya oo dhan oo ka yimid soomaaliya oo dhan oo ay tababareen dad soomaaliyeed oo lagu dhaqaaleeyo xoolo soomaaliyeed iyo canshuur soomaaliyeed ayaan shalay la soo qaatay waxaa ii muuqatay inay soo qadimeen nafte naftooda ay diyaar yihiin waxaa la rabaa marka kuwaasoo badan ayaa la qori doonaa oo tobanaan kuna haddii ilaa yidhaahdo waa dariiqaan idiin sheegahayo dowladnimadu ay ku socotay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre ayaa hadalkan ka sheegay kadib markii uu xalay muqdisho kusoo xiray shirweynaha saddexaad ee hoggaanka iyo halabuurka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha
aad buu mahadsan yahay waryaheena axmed cabdicali dhegaystayaal raalli ahaada halkaan ka iri maxamed cabdicali ma ahan waa axmed cabdicali ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa howlgalla ay sameeyeen ay ka sameeyeen xaafadaha degmadaasi kusoo qabtay waxyaabaha ammaanka duuriya iyo dadkii ka ganacsanayay howlgalkan ayaa waxaa horkacayay guddoomiyaha maamulka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyo taliyaha nabad sugidda iyo booliiska degmada balcad sida ay warbaahinta u sheegeen ciidamada howlgalla ay sameeyeen ayaa waxa ay ku soo qabteen dad markaasi maanduuriyaal isticmaalaya islamarkaasina ka ganacsanayay taliyaha nabad sugidda degmada balcad mukhtaar cami ayaa howlgalka qaybka ahaa waxauna sheegay in ciidamada ammaanka ay u suurto gashay in ay gacanta ku soo dhigaan dad maanduuriye markaasi ka ganacsanayay sidoo kale waxa uu sheegay in markaasi ay digniin u dirayaan dadka shacabka ah loona baahan yahay in ay ciidamada ku soo wargeliyaan dadka dhibaatada ku haya deegaanka war hadda naga soo gaaray magaalada muqdishona waxaa ku waramaya in laba ka mid a shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho oo lala eegtay wasaaradda arrimaha gudaha khasaaraha ugu badan ayaa ka dhashay qaraxii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha wasaaradda wararka ayaa waxay sheegayaan in dhaawacun oo kor u dhaafayo shan iyo toban ruux walow ilaa iyo xilligan aan si dhab ah loo haynin khasaaraha dhabta ee ka dhashay qaraxyadii iyo weeraradii al-shabaab ay ku qaadeen maanta wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha xukuumadda soomaaliya marwa khadiijo maxamed yiriya ayaa sheegtay in lala xisaabtamayo in lala xisaabtamayo shaqada waa shaqaalaha u shaqeeya wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha oo aan markaasi ka soo bixin shaqada ay shacabka u hayaan waxay sidoo kale tilmaamtay in shaqaalaha wasaaradda ee aan gudaha aan gudanin waajibaadkooda tillaabo sharci ah laga qaadi doono wasiir khadiijo ayaa xustay in shaqaalaha wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha kuwooda markaasi aan u diyaarsanayn inay shacabka u adeegaan xilka laga qaadin doono waa tan iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa
waxaanu marka ugu qaybinay waxaa aan ku aragna wasaaradda ama aan ku arkay muddadaas adii igmatay shaqaalaha kumeelgaarka ah ayaa ka shaqo badan shaqaalihii rasmiga ah oo mushaarku waxaa jiraan marka balada ugu dambeysay waa lahaa waa la isaga daba tegaya dad badan oo intaas ana waa qabaa inay ka adkarti badan ka wadanisan ka daacadnimo badan horumarka dalka iyo dalkana reegan u ah dhalinyaro fara badan in ay xidin fursadaas ay kuwa heleen oo weli ay rabaan sidii kuwii afka duubnaa inay ayaguna sidaas lagula shaqeeyaan suurtagal ma aha fursadda waxaa qaadanaya ninka diirada banaanka taagan xukuumaddana awood bay leedahay inay jaangoyn samayso aniga waxaan ugu horeeya hor kacaayo dowlada ra-iiskaana dalbanaya dhallinyarada horteeda qofkii shaqaalaha wasaaradda maalintan tegay xildhibaannimada waxaa lagu waayaa maqnaasho kalfadhi ama laba kalfadhi xubinnimada lagu waayaa ama maqnaasho sabab la-aan ah oo la aruuriyey oo u dhigma
ugu dambayntiina iiraan ayaa dishay siddeed qof oo ka mid ahaa dadkii ka dambeeyey weerarkii babaanooyinka ku bilowday oo labadii kun toddobiyo tobankii lagu qaaday xarunta baarlamaanka dalkaasi wakaaladda wararka ee iiraan ayaa warisay sabtida maanta in siddeed xubnood oo ka tirsan dowladda islaamiga ee daacish la dilay guud ahaana dhegaystayaal warwaxa eegayga soomaalida iyo dunida inteeda kale naga soo garay ayaa intaasi ku dhan warkeena cudi uu sheegay waxay mar kale dib uga daalaca kartaa beejka internetkana ku leenahay raadiyo galgaduud com inta ka horeysa dhammaantana iyo dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa dhegaysigiina ayaad ku mahadsantihiina sidaa iyo nabaday